بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون درسيون maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda toddobaatan iyo shanaad ee suuratu lbaqara ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay afatatmacuuna war ma damcaydaan muslimiinay an yu'minuu oo maquudaraynaysaan an yu'minuu lakum inay idiin rumeeyaan walxaal qad kaana ou ahaaday fariiqun koox oo minhum ahlu kitaabka ka mid a iyo yahuudda yasmacuuna kuwa maqla kalaam allaahi kalaamka alleh uma intaa kadibna yuxarifuunahu kuwa bedele ay ahaayeen min bacdi maa caqaluuhu markay garteen oy fahmeen kadib walxaal hum yaclamuun ay og yihiin inay wax taxariifinayaan waidaa laqu ladiina haddii ay kuwii la kulmaan aamanuu rumeeyana qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waa rumaynay waidaa khalaa hadduu lagaar noqdo bacdum gabalkood ilaa bacdin ay bibacdin gabal kale lagaar noqdana qaaluu waxay leeyihiin atuxadisuunahum war ma ugu sheekaynaysaan bimaa sheegii fataxa allaahu ilaahay subxaanahu watacaalaa ou furay calaykum dushiinna liyuxaajuukum say idinkula doodaan bihi sheegaba cinda rabbikum afalaa tacqiluuna war caqli ma lihdin miyaa wax ma garataan miyaa waayahay waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratulbaqara si gaar ah qisooyinkii reer banu israa'iil oo weliba suuraddu ay aada u faahfaahiday oo aada ugu dheeraatay meeshan ilahi wuxuu uga warramay subxaanahu wa tacaala nimankii yahuudda ahaa oo ahlu kitaabka ahaa falalkii xumaayuu geysan jireen wax ka mid a dadkii muslimiinta ah iyuuna ilaahay lahadlahu wuxuu leeyahay mu'miniiney ma damaca wuxuu idinkaga jiraa nimankaanu inay warkiina yeelaanoo kitaabkan furqaana ay qaataanoo rasuulka ay rumeeyaan calayhi salaatu wasalaam ayagoo nimankaanu ahaa kuwa ilaahay hadalkiisii iyo kitaabkii towraad ahaa maqloo dhegeysta fahmana kadibna u qasda iyagoo fahmay inay taxriifiyaan oy bedelaan say alle uga fogaadeen iyo sida qulubtooda oy u qalasha marka wuxuu leey ilahi subxaana wa tacaala kuwan yaan damac badan idinka gelin rumaynta ay idin rumeeyaan ama kitaabkiina ay raacaan ama rasuulkiina ay rumeeyaan maxamed calayhi salaatu wasalaam xaqa qaataan waa dad qalbigooda uu daxalaystay saan hore usoo marnana qulubtoodu ay ka engegan tahay oo ka qalalan tahay dhagxaanta ay ka qalalan tahay waana niman ka shaqaysta oo ka qaraabta kitaabka ilaahay bedelidda la bedelo ka qaraabta waa kuwa ilaahay ka fogaaday camdan kuwa ilaahay u khilaafa waa weligoodba saasay ahaayeen ilaahay marka wuxuu yidhi afatatmacuuna ma waxaa damcaydaan muslimiine ood quudaraynaysaanood rajaynaysaan an yu'minuu lakum inay adinka idiin rumeeyaan waxa aad sheegaydaan ama an yu'minuu lakum an yastajiibuu lakum inay idin ajiibaan oo ay muslimaan miyaad rajaynaysaan walxaal qad kaana ou ahaaday fariiqun koox oo minhum ayaga ka mid a yasmacuuna kuwa maqla oo dhegeysta kalaam allaahi kalaamka alleh uma intaa kadibna yuxarifuunahu ay bedelaan min bacdi maa caqaluuhu markay gartaan kadib oy fahmaan wahum yaclamuun ilahi wuxuu ley nimankaa niman u bareeray ahaayeen kitaabka ilaahay bedelidiisa dadka wacdiga kuroonna waa dadka wuxuu ay jahli ka yihiin xumaantaho ay ku jiraan ama xumaanta u haysta wanaag u haysta laakiin dadka nuucan oo kale waxay ka dhigan yihiin qof soo jeeda oo la kicina qof hurdeha la kiciya oo la toosiya wareebel kakaca hadii la yidhahdo qof hurde ayaa toosta laakiin qof soo jeeda oo surdusiini oo indhaha isku hayda weliga haddaad ka kac tidhaahdo kakici maysose waxay ugu talagashay inayba indhaha isku haydo ishurdusiidee nimankan marka waa niman saasoo kalea ilahay marka wuxuu leeyahay walxaal qad kaana ou ahaaday fariiqun koox oo minhum yahuudda ka mid a yasmacuuna kuwa dhegeysta kalaam allaahi uma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluuh kalaamka alley maqlaayaan kadibna waa bedelayaan culummadu laba qowl ay ku leeyihiin kuwan waxay ahaayeen qaar waxay dhahaan waxay ahaayeen toddobaatankii raacday nabi muuse calayhi salaatu wasalaam toddobaatankaas waxaa la maqashiyey dheheen hadalkii ilaahi subxaanahu wa tacaala kadibna markay yimaadeen oo ay ka warramayeen wixii ilaahay ka soo maqleen waxbay ka bedeleen waxbay ka bedeleenoo waxay dheheen ilaahay waxaas waana amray waxaasna waa naga reebay laakiin markii dambe waana khiyaar geliyey ay ku darteen saasay dheheen culamada qaarna waxay dheheen maahane waa qeyb kale oo iyaga ka mid a waay wax laga wadaa ee maaha toddobaatankii raacday maaha waana qeyb kitaabka bedeli jirtay kitaabkii towraadaha oo ay maqlaayaan oo ay dhegeysteen oo ay fahmeen ay kas u bedeli jireen ayagoo dana adduunye kale ilahay marka wuxuu yidhi walxaal qad kaana u ahaaday fariiqun koox oo minhum yahuudda ka mid a yasmacuuna kuwa dhegeysta kalaam allaahi kalaamka alle uma intaa kadibna yuxarifuunahu ay ahaadaan kuwa bedelaaya ahaada oo kitaabkii bedelayo rogaaya min bacdi maa caqaluuhu markay fahmeen kadib ay bedelaayaan walxaal hum yaclamuuna ayna og yihiin inay taxriif yihiin waxaanu iyo kitaabkii bedelid la bedelo iyo wuxuu inay kabiiro yihiin inay dembi yihiin ayagoo ogay samaynayaan waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanaa meeshaana waxa looga warramay qeyb yahuudda ka midheeda oo munaafiqiin noqotay oo magaalada madiine joogtay oo muslimiinta isku ekaysiiday munaafiqiinay noqdeenoo islaanimay muujiyeen laakiin qalbiga gaalada yahuudday kala jireen ilahay marka wuxuu yidhi waidaa laqu ladiina hadday la kulmaan munaafiqiinta yahuuddu kuwii aamanuu rumeeyey hadday la kulmaan qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waa rumaynay waidaa khalaa bacduhum hadduu la gaar noqdo gabalkood yahuudda ilaa bacdin ay bibacdin gabalka kale hadduu la gaar noqdo oo ay isla gooni noqdaanna munaafiqiintoodii iyo kuwoodii kale oo yahuudda caadiga ahayd qaaluu waxay leeyihiin kuwii caadiga yahuuddooda asalkaa waxay leeyihiin munaafiqiintii waxay ku leeyihiin atuxadithuunahum ma u warramaysaan nimankiinaan annaga naga midkaa laakiin isku ekaysiiya muslimiintow ma u warramaysaan muslimiinta bimaa shaygii miyaad uga warramaydaan fataxa allaahu alla ou furay calaykum dushiinna sheegaan waa maxay ama fataxa waa maxay culamada qaar waxay dhahaan fataxa furitaankaasa laga wadaa qaarna waxay dhahaan maya fataxa waxaa laga wadaa wixii alla uu xakumay ma waxaad marka uga warramaydaan wixii alla uu idinku xakumay oo ciqaab ah sida daanyeeradii haddeer aan ka soo warrannay oo laga dhigoo kale ma waxaasaad uga sheekaynaysaan muslimiinta waxaas waa waxay hadhow idinoo xujaysayaan uga cayayaane ha uga sheekaynina dhahaya culamada qaarna waxay dhaheen bimaa fataxa allaahu ma waxaad uga sheekaynaysaan muslimiinta bimaa fataxa allaahu wixii alla ou furay oo cilmiya calaykum dushiinna alla oo u furoo ilaahay uu idin siiyey oo ay ka mid tahay in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu nabiga ilaahay uu yahay ilaahayna uu ballan nooga qaaday inaan nebi maxamed markuu soo baxo aan raacno sifooyinkii nebiguna oo kitaabkii towraada ku yaallana inay nebiga ku idil yihiin oo nebiga ku dhammaystiran yihiin waxaas miyaad u sheegaydaa nimankan waxa haddaad u sheegtaan maxaa dhacaya liyuxaajuukum waxaad ugu sheegaydaan liyuxaajuukum muslimiintu inay idinkula doodaan bihii cilmiga aad barteen cinda rabbikum rabbigiin agtiisa oo ay dhahaan ilaahayow nimankaani waa ay qiraayeen in nebi maxamed uu nebi ilaahay yahay nebigu inuu nebi yahana waa ogaadeen waxaasoo dhanna jahli uguma jirin calaa bayinatin min amrihim ay uga sugnaayeen laakiin ilaahay uu kasii maagay u khilaafeen inay ilaahay agtiisa markii la tago idin dhahaan miyaad rabtiin ood marmarsiiya weydaan afalaa tacqiluuna war caqli ma lihdin miya wax ma garataan miya wax uji hadhowda idinku noqonaya maxaad nimanka ugu sheekaynaysaan nimanka iskala jooga laakiin rasuulkiinu waa xaqiyo kitaabkeenu ku yaallaa iyo waxaas ha dhihinina awalaa yaclamuuna ilahay marka wuxuu yidhi ma wayse ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay siraysanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxa ay muujinayaan munaafiqiintan ilahay wuxuu yidhi awalaa yaclamuuna ma wayse ogeyn munaafiqiintu ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay siraysanayaan oo kufri ah iyo yahuudnimo ah iyo wamaa yuclinuuna waxay muujinayaan oo muslimnimo ah ilahay inuusan kale ogeyn miyay u maleeyeen ilahay waa ka warqaba ama awalaa yaclamuuna ma wayse ogeyn yahuuddu saatan ku hadlaysa oo le muslimiinta maxaad wax ugu sheegaydaan ana allaha alle yaclamu inuu ogyahay miyaysa ogeyn maa yusiruuna waxay siraysanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujinayaan wa minhum waxaa ka mid a yahuudda ummiyuuna kuwa ummiyiin oo cawaam ah oo laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka aan aqoonin ilaa ammaaniye mooye wa inhum mana ahaanin ilaa yadunnuuna kuwa wax malaynaya oo wax odorosaya mooye wax kale ma ahaanin wa minhum waxaa ka mid ah ilaah yidhi yahuudda iyo ahlu kitaabka ummiyuuna kuwa ummiyiin ah oo hooyadood loo nisbeeyey oo sidii hooyadood u dhasha oo cawaam ah kuwaasoo laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka aan aqoonin towraad ah ilaa amaaniya ilaa amaaniya waa la isku qabta waxa loola jeedo iyo istinahan waa mutasila amase waa munqatic culamada qaar waxay dhahaan istinuhu waa mutasilo ilaa amaaniya amaaniya waxaa laga wadaa ilaa qiraa'atan kitaabka ma yaqaanaan akhris mooye wax kale ma yaqaanaan qiraa'adiisa yaqaanaan laakiin macnihiisa ma fahansana kitaabka macnihiisa ma fahansana laakiin way akhri karaan lafdigiisa xifdisan yihiin sida dadka soomaaliyeed intooda badanba ay ku sifaysan yihiin qur-aankii korka ka yaqaanaan laakiin qur-aanku wuxuu ka reebayo iyo wuxuu farayo midna ma yaqaanaan iyagoo isbaaro iska dhiganaya ay haddana xufaad yihiin ayagoo shirkigii iskaga jira oo shirkigiina qur-aanku uu ka digayo ay haddana qur-aankii akhrinayaan korka ka yaqaanaan maxaa yeelay kamahali lximaari yaxmilu asfaaran waayo waa dameer kutub sidoo kale dameer kutub sidana kutubta waxa ay fare iyo waxayse farayn midna ma yaqaano saasoo kale dad badanna oo dadka muslimiinta ka midana maanta qur-aankii waa yaqaanaan laakiin lafdigiisa yaqaanaan macnihiisa ma yaqaanaan waa sida yahuudda ilahay uu ku sheegay wa minhum waxaa ka mid a yahuudda umiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya qiraa'a mooye wax kale ma yaqaanaan way akhriyaan bes waa dareeriyaan laakiin macnihiisa ma fahansana waxaa kaloo amaaniya lagu fasiray hididiilooyin isnuhu markaas wuxuu noqonaa munqaic oo waxaa laleeyaha wa minhum waxaa ka mid a umiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya laakiin amaaniya ayaa haabitatun cindahum amaaniya waa hididiilooyin kitaabka maba yaqaanaan waa cawaam laa qiraa'atan walaa macnan midna ma yaqaanaan laakiin haddana hididiilooyin haystaanoo sida noo imaan doonta waxay leeyihin lan tamasana naaru ilaa ayaaman macduuda maalmo kooban maahane naarubana taaba mayso naxnu abnaa'ullaahi wa axibaa'uhu ilayhin ilaahay ilmihiisiiyaan nahay iyo kuwa ilaahay u jecla lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan ow nasaara waxaasay aaminsan yihin quraafaadka jannada yahuud keliyaa gelaysa aaminsan yihin iyo nasaara keliyaa gelaysa waa iska hididiilooyin ay naftooda ay u sheegayaan keliya waxaa kaloo amaaniya lagu fasiray akaadiib marka istinuhu markaasna munqaicu noqona wa minhum umiyuuna ayaa ka mid a laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka towrada aan waxba ka aqoonin ilaa amaaniya laakiin akaadiib mooye wax kale ma oga akaadiib beenay yaqaanaan quraafaad iyo been la aruurshay heystaane kitaab wax kama ogaba wa in hum mana ahaanin ilaa yadunuuna kuwo wax odorosayo wax qiyaasayo wax malaynaya mahane yaqiin iyo xaqiiqaba kuwaan haynaa ka mid a ahlu kitaabka kuwo culamaana waa ku jiraanoo kitaabka wax ka yaqaana faweylun ilaahay marka wuxuu yidhi hoogya halaagaa liladiina kuwii u sugnaaday yaktubuuna qoraaye alkitaaba kitaabka qoraaye biaydiihim gacmahooda ku qoraaye uma intaa kadibna yaquuluuna dhahaye haadaa kani min cindi illaahi ilahay agtiisuu ka ahaaday liyashtaruu bihi say kitaabka ugu iibsadaan hamanan dheef oo qaliilan yar faweylun hoogya halaaga lahum ayaga u sugnaaday mimaa kii xaggiisa uga sugnaaday katabad aydiihim gacmahoodu ay qoreen katabad ay qortay aydiihim gacmahoodu waweylun hoogya halaaga lahum u sugnaada kuwaas mimaa kii xaggiisa uga sugnaaday yagsibuuna ay kasbanayaan mimaa yagsibuuna waxay kasbanayaan oo macaasiya waxyaabihii ay ku dhaqmi jireen oo foosha xumaay ahlu kitaabka gaar ahaan yahuuddu waxaa ka mid ahaa inay kitaabada ayagu qaarkood gacantooda ku qoraan kitaabay gacantooda ku qorayaan waxay leeyihiin kitaabkaani muxaafishay soo istaagayaan waa kitaabka ilaahay markaasay dad lacag ka siisayaanoo carabta iyo dadka cawaamtooda ay ka gadanayaan waxayna ay kitaabkaas u bedelayaan inay kitaabka gataan nusakdiisay gadanayaan markaasay leeyihin kitaabka ilaahay waay waana been ee kitaabka ilaahay ma waa waxay gacantooda ku qoreen waxyaabahay kole samayn jireen waxaa ka mid ah qofaa u imaanaysa markaase waxay leeyihin masaladan noo fatwo masaladuna qofku say u rabto si aan ahay inay kitaabka towraada ugu taallaa sidii iyadoo ay u rabtay ugu jawaabayaan wax ay aayad ku sheegayaan oo gacantooda ku qoreen oo waafaqsan jawaabtoodiina waa keenayaan ayagaana soo qoraa waxay leeyihin kitaabka ilahi uu ka mid yahay qofkaasna waxay ka qaadanayaan rishwaya laaluush xukunay gelayaan xukunka qolay wax ku xakumayaan xukunkaas ay xakumeenna kitaabka waa khilaafsan yahay laakiin markay lacagta qaataana waxay samaynayaan waxay qoraayaan waxbay qoraayaan ay leeyihiin aayadihii ilaahay waaye waa kitaabka ilaahay markaasay laaluushkaas ku qaadanayaan ilaahay marka wuxuu yidhi fa weylun hoog iyo halaag weylka culammada qaara waxay dhahaan waa waadi naarta jahanama ku yaalla axaadiista kusoo aroortana axaadiis sugan maaha weylka asalkiisu marka waa halaaga halaagaasaan ku fasiraynaa fa weylun hoog iyo halaaga liladiina kuwii u sugnaaday yaktubuuna qoraaye alkitaaba kitaabka qoraaye kitaaba iyagu qoraayaan maxay ku qoraayaan biaydiihim gacmahooday ku qoraayaan waa tawkiid wa ilaa wax la qoro waxaa lagu qoraa gacana lagu qoraa uma intaa kadibna yaquuluuna dhahaye haadaa kan waa midkay gacantooda ku qoreen min cindi illaahi alla agtiisu ka ahaad kuwaasaa hoog iyo halaag u sugnaaday maxay ilaahay agtiisu ka ahaaday u leeyihiin liyashtaruu si ay u iibsadaan bihi kitaabka ay ugu iibsadaan iyo waxa ay gacantooda ku qoreen hamanan lacag oo qaliilan yar dhaqaale adduunyo iyo dheef adduunyo ayay ku iibsanayaan ilaahay marka wuxuu yidhi faweylun hoog iyo halaagaa lahum ayaga u sugnaaday mimaa kii xaggiisa uga sugnaaday katabad ay qortay aydiihim gacmahoodu kaas hoog iyo halaagay ku leeyihiin waxaasay gacnahooda ku qoreen oo ilahay ugu been abuurteen ilaahay agtiisa markii la tago dembi weyn iyo halaag weyn ayay ku yeelanayaan adduunyadana waa lagu ciqaaba aakhirana waa lagu ciqaaba waweylun hoog iyo halaaga lahum ayaga u sugnaaday mimaa kii xaggiisa ugu sugnaaday yagsibuuna ay kasbanayeenoo waa laaluushkay qaadanayeen ama waa macaasidii wa qaaluu waxayna dhaheen lan tamasanaa mana taabanayso annaaru naartu ilaa ayaaman macduudatan maalmo kooban mooye qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow attakhadtum ma waxaad samaysateen cinda allaahi alla agtiisa cahdan ballan falan yukhlifa allaahu alla ma ka baxaayo cahdahu ballankiisa am taquuluuna mase waxaad leedihiin cala allaahi alla dushiisa maa laa taclamuuna waxaadnaan ogeyn balaa haa waa laydin cadaaba man kasaba ciddii inaan laydin cadaabin iska dhaafin waa laydin cadaaba man kasaba ciddii kasbata sayi'atan sayi-o oo waa xaadad koobtay bihi ay koobt waa xaadad ay koobtay bihi isagaba khatiicatuhu gefkiisu ou koobay fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda ayay ahaadeen hum ayaguba fiiha naarta dhexdeeday khaaliduuna ku waaraayaan waladiina aamanuu wacamiluu saalixaatina ulaa'ika asxaabuuljannati hum fiiha khaaliduuna meeshaana waxaa looga warramay waxyaabihii quraafaadka ahay oo yahuuddu ay ku andacoo jireen wax ka mid ay reer banu israa'iil waxaasoo ah inay dhihi jireen annaga naarubana tabamaydo maalmo kooban mooye maalmahaas kooban waa maxay maalmaha la sheegaa culamada qaar ay sheegaan mufasiriinta qaar ka midu ay sheegaan waxyaabahaas la sheego waxaa ka mid a afartankii maalmood oo aan dibiga caabudno mooye mar kaleba naaruna tabamayday dheh qaarna waxay dhaheen adduunyadu toddoba kun oo sanay ka koobanta kun walbaoo toddobada sana ka midana hal maalina nagala cadaaba toddoba maalmoodaaba nala cadaaba saasay dhahaan waxyaabahaasay sheegaan ilahay marka wuxuu yidhi waqaalo waxay dhaheen ahlu kitaabkii lan tamasanaa mana taabanayso annaaru naar annagana taaba mayso carab iyo dadka kale la cadaaba mahan annaga nala cadaabi maayo ilaa ayaaman maalmo mooye oo macduudatan tirsan mooye maalmo kooban oo tirsanaa naarta nala gelina kadibna jannada ilaahay aan gelina haddii baad nala naaro waay haddii kalena nala naari maayo qaarna waxay dhaheen masaafada naartu waaba yar tahay waxaan ku maraynaa waqti kooban aan ku dhex marayna haddii aan keennala geliyo ilaahay marka wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa attakhadtuma waxaad samaysateen ood yeelateen cindallaahi alla agtiisa cahdan ballan miyaa samaysateen inaan laydin naarayno naaro idin taabane ilahay miyaa saasin kula ballama ballan miyaa ilaahay la gasheen oo ilaahay idinka qaaday inaan naaro idin taabanayn yahuudeeyey maalmo kooban maahane haddii laydin naaraaba falan yukhlifa allaahu haddii marka ay taasu jirto ilaahay uu ballan idinkaga qaaday saas falan yukhlifa allaahu allana ma ka baxayo cahdahu ballankiisa waa arrin idin fiican am taquuluuna mase waxaad leedihiin calallaahi alla dushiisa maa laa taclamuuna waxaadnaan ogeyn ilaahayna naari maayo maalmo kooban markaad leedihiin arrintaas waxay noqon kartaa laba arrimood mid ka mid a inaad ilaahay arrintaas uu idinkula ballamay oo aad ballan alle haysataan hadday taasu jirtana waa idin dhacato ilahay ballanka idinkaga bixi maayo arrinta labaadoo arrintan ixtimaali karta waa maxay waa inaad ilahay ku been abuuraysiin arrinta xaqiiqadana waxa waaye inaan ilahay idinkula ballamin ballan saasa ma keeni kartiin oo ilahay idinkula ballamay tan soo hartay waa inaad alla ku been abuuraysiin been abuurka alle lagu been abuurtana kabiira min alkabaa'ir ayadaa ah marka halaagaadba intaas kusii mudan tihiin marka ahlu naar wixii adinka gaaloobay oo sida soo socota ahlu naaruu noqonaa ilaahay marka wuxuu yidhi am taquuluuna waxaa kaloo dhihi kara amta bimacnaa bal am taquuluuna bal iska dhaafe taquuluuna waxaad leedihiin inaad ilaahay ballan la gasheen iska daaye ama uu ballan idinkula gala arrintaane waxaad leedihiin calallaahi alla dushiisa maa laa taclamuuna waxaadnan ogeynaad ku leedihiin ilaahayd ku been abuuranaysaan balaa macnaheedu waxa waaye inaan laydin cadaabayn iska daaye haa waa laydin cadaabaa yahuudey man kasaba ciddii kasbata sayi'atan sayi'a kasbata man kasaba ciddii kasbatoo shaqaysata sayi'atan sayi'a shaqaysata oo wa axaatat ay koobtay bihi asaga khati'atuhu khati'adiisa iyo gafkiisu fa ulaa'ika asxaabu naari hum fiiha khaaliduun sayi'adan iyo khati'ada meeshan lagu sheegay mufasiriintu say u badan yihiin waxay dhahan waa shirkiga maxaa yeelay shirkiga waa qofka dembiga haddii qofka uu ku dhaco uu qofkaasu noqonaa qof ahlu naarho naarta ku waaraha waa shirkiga iyo kufriga iyo gaalnimada wixii kufriga gaalnimo ka yar sida nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam qofku haddii uu ku dhinto saas wuxuu noqonaa qof arrintiisu ay tahay taxta mashii'atillaah ilaahay hadduu doonana waa uu iska cafinaa markaasaa jannada la iska geynaa haddii ilaahay uu doonana waa ciqaabaho wuxuu ka goynaa dembiga uu galay kadibna ma'aalkiisu waa jannada marba hadduuba yahay qofku qof muwaxid oo ahlu tawxiida oon gaaloobin oon kufriga gaalnimo ku dhicin laakiin haddii marku qof mar haddii uuba qofka uu kufriga gaalnimo ku dhaco ou gaaloobo qofkaasu se hadduu gaalnimadaas ku dhinta weligiis wuxuu ahaana ahlu naaru ahaana ilaahay marka wuxuu yidhi balaa inaan laydin cadaabayn iska dhaafo maalmo kooban keliya laydin cadaabah waa laydin cadaaba man kasaba ciddii kasbata sayi'atan sayi-o oo shirki ku dhacda iyo kufri oo wa axaadad ay koobtay bihi asagaba wa axaadad ay koobtay bihi asagaba khatiicatuhu gafkiisii iyo khatiicadiisii ay koobto oo noqday kufrigii ku dhintay fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari waa naarta asxaabteedii hum ayaguba fiihaa naarta dhexdeedana khaaliduuna ku waaraayaan waladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamilu saalixaati acmaasha wan wanaagsan sameeyena ulaa'ika kuwaasi asxaabuljannati jannada asxaabteeda ayay ahaadeen hum ayaguba fiihaa jannada dhexeeday khaaliduuna ku waaraayaan muminiinta camalka saalixa la yimid iyo mushrikiintu janno iyo labadii daaroodoo ilaahay subxaanahu watacala dadka u kala diyaariyey ayay kala gelayaan waana ku kala waaraayaan darsigeenuna maanta halkaasa noo joogo wallaahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wbilaahi altowfiiq